nin soomaali ah oo lagu magacaabo axmed shire warsame ayaa dhowaan loo magacaabay inuu noqdo agaasimaha la tacaalidda gurmadka deg dega ah hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhexeysa ee u n h c r waa ninkii ugu horreeyey oo soomaali ah oo jago sare ka qabta hay-addan sida uu arko magacaabistiisa iyo hoosha hortaala ayuu qadka telefoonka ee magaalada nairobi ugu warramay waryahayaga jaamac bule jaamac
waxaan ahay wakiilka xafiiska u n h c r jamciyadda qurumaha ka dhexeysa laanta qaxootiga u qaabilsan ka jooga sudan koonfurta sudan waxaa hadda lai magacaabay inaan noqdo agaasimaha guud ee barnaamijyada emergency-ga ee gargaarka deg dega ah ee u n h c r xarunteeda geneva horey waxaan u ahaan jiray madaxa xafiiska u n h c r dadaab labadii kun iyo saddex-iyo tobankii iyo labadii kun iyo afar-iyo tobankii waxaan madax ka ah xafiiska dadaab oo xiliyaha qaxootiga soomaalida laga laga taakuleeyo waxaad bal sharaxaad nooga bixisaa kaalintan lagu magacaabay ee united nationka waxa ay tahay sidaad ka warqabto xafiiska united nationka arrimaha qaxootiga uqaabilsan ee loo yaqaano u n h c r xaruntiisu waxay ku taallaa magaalada geneva ee waddanka switzerland oo laga maamulo barnaamijyada u n h c r ay ka wado dunida oo dhan xafiiskan hadda la ii magacaabay oo uu ii magacaabay ninka ah guddoomiyaha guud ee xafiiska u n h c r adduunka filipo grandi wuxuu wuxuu ku saabsan yahay xafiiskan wuxuu isugu jiraa saddex qaybood qeyb waa barna waa waa emergency-ga ama dhibaatooyinka ka dhaca dunida hadday noqon lahayd dadka qaxootiga oo barakacay oo wadamo kale wadamadoodii ka tago wadamo kale ugud u gudbaaya hadday noqon lahayd dad fara badan oo ku bara ku barakacay wadamadoodii gudaha wadamadoodii marka qeybtaas waa qeybta emergency-ga qeybta labaad waa qeyb ku saabsan nabadgelyada dadka howlwadeenada iyo shaqaalaha ee xafiiska united nationka ee arrimaha qaxootiga u qaabilsan qeybta saddexaadna waa sublieska iyo caawimaada u n h c r ay ku caawiso dadka barakacay marka waxaan agaasimo ka noqon doonaa haddii ilaahay yidhaahdo saddexdaas barnaamij oo isku jira ayaan ayaan agaasimo ka noqon doona haddii ilaa yidhaahdo bartamaha bisha soo socota axmed dadka soomaalida ee ku dhegeysanaya waxa ay isweydiin karaan axmed warsame maxaa uu ku mutaystay in uu helo kaalintan muhiimka ah ee dhinaca bili-aadanimo iyo weliba dhanka shaqadaba marka maxaad ugu sharaxaysaa dadka aan shaqadaadii hore iyo howlihii aada qaban jirtay aan ogeyn
wallaahi waxaa fiican dadku inay qiimeeyaan dadka yaqaan ama maaragtay aanu wada shaqaynay inay iyagu iga warbixiyaan ayaa ficnaan lahayd intii aniga aan iska warbixin maha laakiin in yar haddaan kaaga sheego muddo hadda gaaraysa labaatan sannadood ama in ka badan labaatan sano aan idhaahdo ayaan ka shaqaynayay xafiiskan waxaan kasoo qabtay xilal aada iyo aad u muhiimsan wadamo fara badan oo ay ka mid tahay waddanka bakistan oo aan madax ka ahaa xafiiskiisa ugu weyn ee bishawr oo ay joogeen in ka badan hal milyan oo qaxootiyo afghan waddanka afghanistan ka yimid waxaan madax ka noqday oo kale xafiis ku yaala daanta galbeed ee gobolka daanta galbeed ee nileka gobolka la yidhaahdo west nile oo ku yaala uganda oo aan madax ka ahaa xafiis weyn oo oo dad badan oo qaxootiya ku jiraan waxaan xiriirye ka noqday barnaamijka dib dadka dib loogu celinayo waddanka sudan iyo eritrea waxaan kasoo shaqeeyay etoobiya dhanka galbeedka magaalada gambela waxaan sidaan horey u sheegay madax ka ahaa xafiiska u n h c r ee magaalada dadaab muddo laba sano ah waxaan horey u ahaan jiray oo kale xiriiryaha guud ee geeska africa xafiiska geneva wadamada soomaaliya iyo kenya iyo etoobiya ilaa iyo toddoba wadan ayaa mas-uul ka ahaa waa tahay waxaan ohan karay waan waxaan odhan karayaa inaan aada u dadaalay intii aan dadaali karayay dee wixii iga dhimanna bani aadam baan hayo marna ma oran karayo wax walba wax walba u fiican baan qabtay waa tahay waxaad ka soo jeedaa dal dadkiisa iyo dalkuba ay arrimaha qaxootiga iyo weliba baahida arrimaha deg dega ah aysan ka marnayn oo weliba safka hore kaga jiro maxaad is leedahay arrimahan deg dega ah ee aada madaxda hadda ka tahay ee saddexda qeybood aad noogu kala dhigtay waa aad ka saacidi kartaa dunida in wax laga qabto
walaal horta waa run aad baan ana aniga lafteyga ugu faraxsanahay anoo ka imid waddankaas dagaaladu ay dhibaatada badan u geysteen soomaaliyeed inaan inaan anigoo matalaya aan aan aan aan xilkan qabto waana jiraan dad kaloo soomaaliya oo xilal weyn xilal weyn ka ka ka haya barnaamijyo badan oo dunida oo dunida ka jira hadda marka waxaan aada ugu dadaali doonaa markii aan aan aan aan xilkaa la wareego inaan inaan layntii aan caawin karo dadka tabaalaysan ee u baahan gargaarka bani aadamnimada in la gaarsiiyo inaan aada iyo aada ugu dadaalo in xafiiskaygu uu markiiba uu istaago dadka in in la caawiyo oo ay markaas xitaa ku jirto waddankayagii soomaaliya iyo waddamada deriska la ah oo dadka soomaalida ay ku ku dhibaataysan yihiin marka waxaan aada ugu dadaali doonaa inaanan waxba ka hagran in aan la intii dadka la caawin karana in la caawiyo ilaa ay dadku ka gaaraan xilli iyagoo raalli ah oo xor ah inay waddamadoodii markaa dib ugu noqdaan oo noloshoodii dib u dhisaan aada iyo aad ayaan markaa uga qayb qaadan doonaa sidii ay u taabageli lahayd in si deg dega dadka tabaalaysan loo caawiyo haddii ilaah yidhaahdo
kaasina waxauu ahaa axmed shire warsame oo ah nin soomaaliya oo dhowaan loo magacaabay inuu noqdo agaasimaha la tacaalidda gurmadka deg dega ah iyo aadda qaramada midoobe ee u n h c r waxa uu warramayay wariyahayaga jaamac buule jaamac